بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku jirnay taxaneennii ahaa yaan ka digtoonaanaa waxyaaba aan ka digtoonaanayno waxaa ka mid ah oo shareecadu nooga digtay ka qayb qaadashada fitnada waxaa fitna la yidhaahdo tanina waa qeybtii labaad oo aan uga hadlaynay in laga digtoonaado dagaalada fitnada dagaaladan xataa aan awoodda loo lahayn oo maslaxadooda iyo mafsadadooda mafsadadooda ay raajix tahay ahlu cilmi waxay u yaqaanaan dagaalo fitnay u yaqaana oo sheekh islaam ibn taymiya isagoo qitaal fitna ka hadlaya wuxuu yidhi daa'ifada baaqiyada ah marka la isfaray in lala dagaalamo taasi waxay ku xeerantaha oo shardi u ah awood in awood loo leeyahay wuxuu leeyahy id laysa qitaaluhum bi awlaa min qitaali lmushrikiina walkufaar maxaa yeelay ayaga dagaalka lala dagaalamaayo maxaa yeelay iyaga dagaalka lala dagaalamaayo dee kama awleysna gaaladii lala dagaalamayay mushrikiintii wmacluumu ana dalika mashruuط biاlqudrati walimkaan waxaana la og yahay oo wax maaragtay laga warqaba ah in gaaladii la dagaalankooda laftiisu uu awood u baahan yahay oo shardigaas uu ku xiran yahay faqad takunu maslaxatu mashrucatu axyaana hiy taalufa bilmaali marka qaarkood maslaxada mashruuca waxay tahay in gaaladii lagu soo jiito wax la siiyo xoolo la siiyo walmusaalama walmucaahada iyo in maaragtay nabad lagu lagula heshiiyo marka qaarkood saasa maslaxadu noqonaysaa kamaa facala nabiyu sala allah alay slam hayra mara sida rasuulku sal slm uu sameeyey wax badan marka wuxuu leeyahay man ra'aa ana hada alqitaala mafsadatuhu aktar min maslaxatihi calima anahu qitaalu fitna yani qofka arka marka dagaalkaas in fasaadkiisu uu ka badan yahay maslaxadiisa yani fitna muslimkii dhex martuu markaa ka hadlaya isagu mogta calima anahu qitaala fitnatu inuu dagaal fitna yahay buu ogaanaya falaa tajibu taacatu imaami fiihi buu leeyahy xataa imaamku dagaalkaa gal hadduu yihahdo waajibi maysa buu leeyahy taacadiisu id طaacatuhu inamaa tajibu fi ma lam yaclam ilma'muuru anahu macsiyat binnas daacada imaamku waxay waajibaysaa wixii qofkii amarka la siiyey aanu garanaynin inay macsi yihiin oo nas ku soo arooray lakin waxaad ogtahay inay macsi yihiin ku ateeci maysid marka naskii gaarka ahaa intaa ka tagto nas caama aadi maysid oo taacatu ulilamri ah haddii la iskhilaafana alla wuxuu fara maaratay in kitaabkii sunadii loo noqdo sidoo kale wuxuu leeyahay taas waxaa sii xoojinaya buu leeyahay in rasuulku sala allahu alay wasalam uu sheegay nimanka madaxda ah inay dulmi la imaan doonaan oy xadgudub samayn doonaan haddana wuxuu yidhi yaan lala dagaalamin sababta awood looma laha badanaa xooggii iyagaa hayst iyo ciidanka iyo hubki dagaalkoodu wuxuu ku leeyay id mafsadatuhu acdamu min maslaxatihi fasaadka ka dhalanaya dagaalka madaxda lala dagaalamaayo yaa ka badan maslaxadiisa maslaxada kasoo xasilaysa sidii maarata muslimiintaba waagii islaamku uu bilowga ahaa loogu diiday inay gaaladii la dagaalamaan iyagoo gaaladu ay dulminayso sida alla uu ku sheegay aayadda suurat nisa alam tara iladiina qiila lam kufuu eydiyakum gacmihiina joojiya ha dagaalaminina kuwii lagu yiri sida maarata oo haddana rasuulka sal slam iyo asxaabtiisuba ay u ahaayeen kuwo la faray inay ku sabraan dadkii mushrikiinta ahaa dhibkoodii lana faray inay maaragtay aanay la dagaalamin waxyaabaha shekh islaam tamiya uu sheegay waxaa ka mid ah markii tataarku xataa uu yimid dhulkii muslimka wuxuu ku leeyahay dadkii baa soo baxay oo dadkii dhintay marka baryaaya oo dhibka ku soo habsaday iyo waxay weydiisanayeen awliyadiiba waxay leeyihiin noo gargaara markaasa waxaan ku idhi buu yidhi kuwan hadda aada gargaarka ka dalbanaysaan hadday dagaalka idinkala qayb geli lahaayeen oo ayba nool yihiin iyaguna waa jabi lahaayeen uu yidhi sida maarata muslimiintii uxud ay u jabeen sababta waxaa la qadaray buu leeyahay in askartii muslimiinta ay jabayso sababo fara badan oo taas keentay iyo xikmad u alla taa ka lahaa marka dadkii diinka yaqaanay waagaa kama qayb gelin buu leeyay dagaalku sababta waa dagaal sharciya ma jirin buu leeyahay oo alla iyo rasuulkii amreen ah dagaalkaasna shar iyo fasaad baa ka dhalanaya buu yiri gargaarkii loo baahnaana meesha ka imaan maayo marka faa'iide adduunyana laga heli maayo wuu ku leeyahay ee thawaab aakhirana laga heli maayo wuxuu leeyahay marka sheekh islam ibn taymiya gadaal dambe dadkii baan waxaan farnay buu leeyahay inay diinka alle u saafi yeelaan oo alla keliya ay wax weydiistaan oo aanay maaragtay toogin malak muqaraba iyo nebi mursal ah alla waa kii yidhi dagaalkii beder id tastakiisuuna rabbakum rabbigiin baad maaragtay kaalmo weydiisanayseen iyo inuu idin gargaaro oo dhibka idinka qaado fastajaaba lakum alla idinka ajiibo marka wuxuu leey markii dadkii ay arrinkoodii hagaajiyeen oo ay ka run sheegeen inay rabbigood wax weydiistaan yaa alla cadowgoodii uga gargaaray tataarkiina jebintii la jebiye maalinka weligood ma aysa jebin buu leeyahay sababtuna waa maxay lima saxa min taxqiiqi towxiid illaah wa taacati rasuulihi maa lam yakun qabla dalik waa wixii ansaxay oo ah in towxiidka alle laga dhabeeyey rasuulkiina la ateecay sala alla alay slam waxaan hore u dhicin baa maaragtay la sameeyey ila awal dhibaata jirtay oo shirki waxbaa lagu jiray sababto alle rasuulkiisa waa u gargaaraa dadka muminiintana waa u gargaaraa adduunyada lakin waa in iimaan sax lagaa helo aakhirana waa loo gargaaraa marka qofkii muumin ah ee dhul maaragtay looga xoog badan yaha jooga ama wakti dacfi iyo taagdara ay jirto uu joogo ha ku camal fala buu ley shekh islaam taymiya aayadda sabarka sheegaysa iyo maaragtay in layska cafiyo kuwa alla iyo rasuul maaragtay dhibaaya ee ahlu kitaabkii mushrikiinta kamid a laakiin dadka xoogga leh waxay ku camal falaayaan aayaddii maaragtay in aimatu kufri la dagaalamo sheegaysa ee diinka kuwa tacninaya ahaa ee ahlu kitaabkiina la dagaalamo ilaa jizyada ka bixiyo marka yani muslimku haddaanay xoog lahayn ma aha inay isu soo jiidaan dagaal fitno ku noqda oo maaragtay adduunya la-aanna dhiga diin la-aanna maaragtay dhiga marka in lagu degdega maaha xataa gaaladii laftoodii haddaada tabar weynin in lagu degdega maaha ahlu cilmigu taa way diideen nusuusta lafteedana waa laga fahmaya oo alla wuxuu yihi walaa tulquu beytiikum ila tahluka inkastoo fasiraad kale ay leedahay lakin cumuumkeedaas yay soo daliilsadeen culummadu sida showkaaniba usoo daliilsaday naftiina halaag hagelinina imaam axmed waa tii maaragtay dowladdu ay arrin xun ku kacday waktigiisi joogtay oo dadkii ugu yeeraysa xataa alqowl bikhalqi lqur'aan maarata arrin la yiraahdo oo gaalnimo ah sababtoo hadalkii alle oo tilmaanta alle ah waa makhluuq in la yiraahda waa gaalnimo oo dadkii ay aada u fidneeyeen isaguna uu aada u sabray kuwaa yidhi aan dagaalanno oo nimankaan aan meesha ka tuurno markaasuu wuxuu yidhi in lagu sabro wax aan ku jirno yaa ka khayr badan fitnada fitnada dhiiggii baa maaragtay daata marka waa uu diida dagaalki dhiiggii baa daadanayaa buu yidhi oo xoolihii baa la banaysanayaa oo maxaarimtii baa maaragtay lagu dhacayaa oo la ilaalin maayo yani xataa cirdigii lama ilaashan karo markaasuu wuxuu yidhi amaa calimta maa kaana annaasu fiihi waagii fitnada macnaha wax dad ku sugnaayeen miyaadan garanayn imaam axmeda dhahaya tilmiidkiisii baa marka wuxuu leeyahay waa abulxaaris asaa'iq arday la yiraa waayo oo imaam axmed ardaygiisii ahaa waxaan idhi buu yidhi wannaasu alyowma alaysa hum fii fitnatin ya abaa cabdillah oo miyaan hadda fitna aanan ku jirin beladanna haysata miyaad u jeedin markaasu wuxuu yidhi wain kaana haa fitnaba aan ku jirne fa inamaa hiya fitnatun khaasa waa mid khaasa buu yidhi hadda culimmadii baa la haystaa fa idaa waqaca asayfu camat ilfitnatu haddii seeftu ay dhacdo oo macnaha ee la dagaalamo oo ninkii madaxdaha lala dagaalamo fitnadu waxay noqotaa mid guud bay noqotaa wanqatacat subul jidkiina lama mari karo oo safarkii wa waa joogsadaa asabru calaa haada kan in loo dul qaato wayaslamu laka diinuka khayrun laka oo diinkaadu kuu nabad galo yaa kuu khayr badan waxaan arkay buu leeyahay imaam axmed oo aada u inkiraaya imaam axmed oo inkiraaya in aimadii lala dagaalamo wuxuu yidhi addimaa dhiiggi baan kaga digayaa buu leeyahy dhiig ha gelinina laa ara dalika walaa amuru bih haddii qofka la dhibaayo si gaara loo cadaabayo isagu ahaa imaam axmed laakiin wuxuu ahaa nin culamo ahoo muslimka u naseexaynaayo oo dantooda ka fekeraayo ee ma uusan lahayn haddii aniga lay dhibay dee maaragtay halay gargaaro aan dagaalana ma aanu lahayn marka fitanku waa wax aada u xun in laga qayb qaato ma bannaana qofku diinkiisa waa inuu ilaashadaa wabillahi tawfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online